Noolaynta afka hooyo Maxay muhiim u tahay in qoyska ay adeegsadaan afkooda hooyo markay carruurtooda maskaxda ka xaniban la hadlayaan? Waalidka waxay u arkaan in u sugan tahay awooddooda in ay horumariyaan carruurta aqoonsigooda ka dibna siiyaan luqad, af hooyo oo sii jiraya Waxa ay u horseeddaa qoyska in ay adeegsadaan fahamkooda hawshooda isdhexgalka, halkaas ayaa noqonaya qoyska aqoontooda luqad iyo khibradooyinkooda la dagaalanaya iyo sare loo qiimeynaya bulshada taasoo iyadana markeeda xitaa xoojinaysa kalsoonida xubnaha qoyska.